magaalada gaalkac ayaa xarunta gobolka mudug ayaa laga daahfuray ololaha wacyigelintu ay wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug u sameynayso caruurta iyo waalidiinta si loogu dhiirigeliyo in caruurta la geeyo goobaha waxbarashada haddaba xubno ka socday wasaaradda waxbarashada oo kulan la qaatay qaar ka mid a ardayda iyo waalidiinta ayaa ugu horeyn makarafoonka qaatay kulan dardaarmay ardayda iyo sidoo kale waalidiinta in qof walba uu gaara da-da waxbarashada iska xaadiriyo xarumaha waxbarashada qabadaha soo wajahana ardayga ay diyaar la yihiin wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug maadiga ah ee iskuulka iskuulkina waa haystaan wax qarashana ladinkama qaado soo maha saas maa iskuulkina waa haysataan muhiimadda ugu weyn oo rabna maanta inaan ka wada hadalna waxay tahay sidee waxbarashadaas dhammaanteen uga faaidaysan karnaa sidee cunug kasta oo da-dii waxbarashada gaaray oo deegaankan jooga iskuulka u geyn karnaa oo wax u bari karnaa waa intaas waxaan rabnaa hooyooyin waxbarashada waxay muhiim u tahay cunug kasta oo guriga noo jooga wasaaradda waxbarashadu waxay hirgelisay iskuulka ilmaha wax lagu bari lahaa waxaan rabnaa inaa intiinaan safiira noqotiin fariinta wasaaradda a qaadaan ilmaha waalidiintu aysan fahamsanayn muhiimadda waxbarashada u leedahay inaad ku wacyigelisaan yah waxaan rabnaa inuusan deegaankan ka jirin cunug da-dii iskuulka gaaray oo iskuulka ka maqan annagii idinkuwa aan saaka meeshaan iskugu nimid waa qodob ah wacyigelin carruureed awlaadda ilaahayna siiyey inaan waxbarasho u dareerino intaan marka qodobkaas gelin hadda waalidiinta hooyooyinka fadhiya iyo iskoolkaan ilma u dhigtaan kulli waa idin dhigtaan waxaa waa dareemayaa marka ilmaha waxaan rabnaa marka inteynaan idinka iyo annagu oo isku duuban inaan noqonno guddi wacyigelin oo idinku aa wakiil looga tihiin hooyada deriska kula ah aabbaha deriska kula ah ilmaha deriska kula ah inaad ku wacyigelisaan inay iskoolka yimaadaan iskoolka dhigtaan dhammaanteen waxaa uwada taagannahay maanta lahilla arki maamo aan casho iyo quraac iyo qada heli karin ma jirto waxaa u dhimanaysaan oo qoraxda u taagan tihiin oo u rafaadaysaan oo qodaxda idiin mudayso oo aa u wareegaysaan waxa weeye waa ilmaha waxaan rabnaa marka shidaalka ilmaha aan ku shubayno inaan meel cidlaa inaysa uga bixine inay waxbarasho diin iyo maadi uga baxaan